mahadsanid haashim dowladda federaalk oo marka loo eego caalami ahaan ku qiimaysan inay tahay mid liidata maamul ahaan iyo militari ahaan intaba ayaa kaalmaha ugu hooseeya ka gashay qiimeyn caalami ah oo lagu sameeyey militariga boqol afartan iyo shan wadan waxay gashay kaalinta boqol afartan iyo labaad waxaana ka hooseeya oo keliya saddex dal taasi ayaana muujinaysa halka ay ciidanka maanta ka joogta dowladda federaalk tani ayaa uga dhigan dowladda federaalk in markii saddexaad ay kaalinta boqol afartan iyo labaad ka gasho waxaa loogu yeero liiska awoodaha militari ee adduunka lana mid ah kaalimihii ay gashay sannadihii labada kun saddex iyo labaatankii iyo labada kun afar iyo labaatanka balse uun ay kala duwanaayeen saddexda waddan ee ka hooseeyey dadka oo dorosa ama la socda arrimaha militariga ayaa waxay tilmaamayaan in dowladda federaalka tayada ciidamadeedu ay in muddo ah meesha ugu hoosaysa uga jirtay liiska caalamka sanad kastana ay ahayd dalka ugu hooseeya awoodaha militari ee adduunka warbixintan ayaa waxay sidoo kale tibaaxaysaa in dowladda federaalk aysan haysan taangiyada gawaarida gaashaaman ee dagaalka madaafiicda iskood isuhaga diyaaradaha iyo maraakiibta wax burburiya dowladaha shisheeye oo ay ku jiraan maraykanka turkiga midowda yurub imaaraadka iyo ingiriiska ayaa taageerada ugu badan ku bixiya garab istaagga dowladda federaalk ee uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho awoodda ciidamada soomaaliya ee dowladda federaalk ayaa aada ugu tiirsan shisheeyaha ku sugan dalka oo ay ka mid yihiin howlgallada loogu yeero midowda afrika ee kumeel gaarka ah ee loo soo gaabiyo admis oo loo bedelay magaca awsom oo aan ilaa hadda si rasmi ah u bilaabin howlgalka ay ugu magacadareen la dagaalanka argagixisada oo ay ula jeedaan cid walba oo ku dhaqanta shareecada islaamka taasoo tilmaan u ah baylaha istiraatiijiyadeed ee ay wajahaysa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa sidoo kale tilmaamaya in heerka hoose ee dhanka ciidamada dowladda federaalk oo ay barbar socdaan ciidamada shisheeye iyo maalgelinta ay weheliyaan tababaridda ciidamada dowladda federaalk sannadihii lasoo dhaafay ay siinayeen shisheeyaha ku sugan dalka ayay khubaradu sheegayaan inay kala dhantaashay islamarkaana ay caqabad ku noqdeen howlgallada militari ee joogtada ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan degmooyinka iyo xarumaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk iyo maamul la-aanta ka dhex jirta villa soomaaliya in ay sabab u tahay abuuris la-aanta ciidan adag oo u babacdhigi kara ciidamada shabaabul mujaahidiin